bismillaah ducada la akhrinayo marka gaalada lala kulmayo yacni lala dagaalamayo ama ruux cadowku ah ee colka ah allahuma ina najcaluka fii nuxuurihim wa nacuudu bika min shuruurihim ilaahayow waxaan kaa waxaan kaa yeelaynaa allahuma ina najcaluka fii nuxuurihim naxriyadooda dhuumahooda ayaan kaa yeelinaa waana kinaayo looga jeedo ilaahayo qoomka kanaan la kulmayna gaalada colkanala ah ilaahayo gamkasi oo laa wanacuudu bika min shuruurihim waxaan kaloo kaa magangelinaa ilaahayo sharkooda ducada kalena waxaan akrinaynaa allahuma anta cadudii wa anta nasiirii bika axuulu wa bika asuulu wa bika uqaatilu allahuma anta cadudii wa anta nasiirii ilaahayow adigu garabkay ayaa tahay waanta nasiiri gargaarahaygana adiga ayaa ah bika axuulu sababtaa ayaan awood ku leeyahay wa bika asuulu adiga dartaa ama sababtaaban u dagaalami oo unu diriri wa bika uqaatilu adiga ayaanan sababtaa ku diriraya oo ku dagaalamaya xasbuna allahu wa nicma alwakiil xasbuna allah ilaahay baa nugu filan wa nicma alwakiili isagaana ugu nicmaysan oo ugu fiican ugu wanaagsan cid la talo la saarto oo talo loo dhiibto ducada cidda ka cabsata dulmiga madaxda haddii cid ay kugu gardarooto madax meel ka ah ducooyinka aad akhrinaysid insha allahu tacala ilaahayna ka aqbala allahuma rabu samaawaat raba asamaawaati sabc waraba alcarshi alcadiim kun lii jaara min fulan ibni fulan وأحزابه من خلائقك أن يفرض على أحدهم منهم أو, أو, أو أن يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت اللهم رب السماوات السبع إله يو ربك تضبط سموين كيسكالهو ورب العرش العظيم يا ربك عرش قوين اسكالهو كن لي جارا من فلان ابن فلان إيقن قوم بدباديها hebel ibnu hebel ninka la dhaho waa ninkii markaaad ka cabsanaysay ee dulmiga waday wa axsaabahu iyo xulufadiisa oo ka mid ah min khalaa'iqika makhluuqaadka aada abuurtay ka mid ah ilaahay ou iiga noqo qof iiga gargaar ninka sidaasa ama ruuxa noocaasa iga gargaar oo maxaa lagaaga gargaarayaa an yafruda calaa axadin minhum inay igu xadgudbaan mid ka mid ah kuwaas inuu igu xadgudbo aw yudqo ama igu kibro oo igu qooqo ayaan ilaahayow kaalmo kugu weydiisanayn casa jaaruka waxaa weynaado oo adkaada cidda aad adigu jaar u tahay cidda aad caawisid ee aad kaalmo siisay ayaa awoodi leh wajalla thanaauka waxaa weynaaday ammaantaada walaa ilaaha ilaa anta ilaah xaq lagu caabudana ma jiro adiga mooyaane allahu akbar الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما أخاف وأحذر أو أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس اللهم كن لي جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك halaatha maraat waxaad odhanaysaa allahu akbar ilaahay baa weyn allahu acaza min khalqihi jamiican ilaahay ayaa ka adag dhammaan khalqigiisa cidu abuurto dhan ilaahayba ka awood weyn allahuma aza allahu acazu mima akhaaf waaxdar ilaahay baa ka awood badan waxa aan anigu shakhsiyan ka cabsanayo iyo waxaan ka digtoonahayba acuudu billahi aladi laa ilaaha illaa hu waxa aan magan gelayaa ilaaha kaas oo ah ilaah xaq lagu caabudo mid aan ahayn inaanu jirin isaga mooyaane almumsiku samaawaati sabc kaas oo haya toddobada cirar ka haya an yaqacna cala alardi ila biidni inay dhulka kusoo dhacaan toddobada cir rabbiga haya marka laga reebo iidankiisa iyo ogolaanshihiisa marka laga reebo rabbiga haya ayaan magan gelaya waxaan ka magan gelayaa min shari cabdika fulan ilaahayo waxaan ka magan gelayaa sharka addoonkaaga hebel la dhaho marka magacii fulan halkaasaad gelinaysaa qofkii markaa cadowga ahaa wa junuudihi iyo ciidankiisa ayaan ka magan gelayaa rabbiyow wa atbaacihi iyo cidda la socota isaga wa ashyaacihii iyo cidda kooxihiisa ah ee uu isagu wato ee taageersan oo ka mid ah min aljinni waalinsi jin iyo insiba wuxuu doonaba ha ahaadee allaahuma ilaahayow kun lii jaaran ii ahow gargaarahayga aniga ii ahow min sharihim sharkooda gargaare iga ahow jalla hanaa'uka waxa weynaaday ammaantaada wacaza jaaruka waxa awood batay cidda sokoyaku ah ee jaarku u ah yacnii ciddad u gargaartid ayaa awood leh watabaaraka smuka waxaa baraka batay magacaaga walaa ilaaha hayruka ilah xaq lagu caabudana ma jiro adiga mooyaane halaatha maraad saddex jeer ayaa lagu celinayaa ducadatan cadowgii marka aada habaaraysid gaaladii oo kale mathalan habaarka cadowga waxaa la akrinaya allahuma unzil alkitaab sariica alxisaab uhzumi alaxzaab allahuma hzumhum wazalzilhum allahuma munzil alkitaab ilaahayow rabbiga soo dejiya kitaabkow kitaabka qur-aanka kariimka sariica alxisaab rabbiga ay degdegto xisaabtiisu uhzumi alaxzaab jabi isbahaysigan iyo xisbiyada tan gaaleed ee isu soo bahaystay cadowgii allahuma hzumhum ilaahayow jabi wazalzilhum oo ruux oo gilgil gebigoodaba zilzaal iyo dhulgariir ku dhufo ilaahayow waa ducooyinkii marka lagu habaarayo ciddii gaaleed sidoo kale ducada haddii aad cid ka cabsato ciddii aad ka cabsato waxaad leedahay allahuma akfiniihim bimaa shi'ta ilaahayow igaga filnow adigu waxaad rabto wixii aada doonta igaga filnow oo iga koryeel wey wallahu aclam wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu